أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiinimo dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose in ka badan boqol askari oo ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay gobolka axmaarada ee waqooyiga dalka etoobiya maamul goboleedka gaalaraaca jubbaland ayaa ka hadlay isur istaag ay ku sameeyeen xubnaha ka socday kooxda hurdada soomaaliya oo doonaya inay ka degaan degmada dolow ee gobolka gado ganacsatada soomaaliyeed ayaa mar kale lagu diray dalka koonfur afrika xilli xarkaha goostay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas guddi ka socday maktabka tarbiyada tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusay hooyooyin dhamaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday gudaha deegaanka tiyaglow ee wilaayada bakool يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo axada labaataniyo toddobada bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartaniyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askartu kufaarta afrikaanta ee degmada barawe ee ka mid a goobaha cadowga allaha duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya in ka badan boqol askari oo ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo ka dhacay gobolka axmaarada ee waqooyiga dalka etoobiya walaalkan cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya waxaa marba markaa ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalada culus ee ka socda gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka amxarada halkaas oo dagaalo lagu hoobtay ay ku dhex marayaan ciidamada xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka amxarada ee faano in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka xabashada itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dagaalo culus oo ka dhacay ejiida hore ee deegaanka raaya waqooyi bari ee gobolka amxarada sida ay shaacisay jabhadda faano dagaaladan oo ahaa kuwa aada u xoogan ayay faano xaqiijisay in subaxnimadii khamiista ay ka bilowdeen ugu yaraan lix jiho oo ka tirsan jiidda hore ee deegaanka raaya waxaana halkaasi ka dhacay dagaalo culus oo si weyn loogu wiiqay awoodda ciidanka xabashida itoobiya maleeshiyaadka fano ma aysan sheegin khasaaraha dhankooda soo gaaray dhinaca dowladda xabashida etoobiyana kama aanay hadlin guulaha milatari ee maleeshiyaadka fano ay sheegeen inay kasoo hoyeen gobolka woolo dhammaadka bishii hore ciidamada dowladdu waxa ay qirteen inay la kulmeen mid ka mid ah guuldarooyinkii ugu xumaa ee soo gaara tan iyo bishii agosto labada kun saddex iyo labaatan oo ah markii uu dagaalku ka bilowday gobolka amxarada waxaana nidaamka abey axmedda uu ku eedeeyey maleeshiyaadka tigreega ee t b l f iyo ciidanka eriteria inay qayb ka ahaayeen qorsheynta iyo fulinta weeraradaasi si kastaba ha ahaatee dagaaladan muddada labada sano ah ka socda gobolka amxarada ayaa u muuqda kuwo sii xoogeysanaya oo si xawle ugu sii fidaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka amxarada iyadoo dhinaca gobolka tigrana laga cabsi qabo in mar kale ay halkaasi isku fala saaraan ciidanka xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee t b l f mahadsaned caliyare maamul goboleedka gaalaraaca jubbaland ayaa ka hadlay is-horstaag ay ku sameeyeen xubnaha ka socda kooxda hurdada oo doonaya inay ka degaan degmada dolow ee gobolka gado walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya gudoomiyaha maamul goboleedka shahadalla diriirka ah ee jubbaland ugu magacaaban gobolka gado murtad maxamed xuseen alqaadi ayaa warays uu bixiyey ku sheegay in diyaaraddii ay dhowaan ka celiyeen degmada dolow ay waday qorshe maamulkooda ka dhan ah wuxuu sheegay in qorshaha ay kaga hortageen wafdigii saraakiisha riddada ay la socday diyaaraddii dhowaan sideed taliyaha maleeshiyaadka lugta kooxda riddada murtad jenaraal khaalid uu ahaa inay colaad ka abuuraan degmada doolow ciidamo ka tirsan riddada oo ay ka soo direen beled xaabo ayuu sidoo kale sheegay inay dhexda u galeen oo dib ay u celiyeen murtad alqaadi ayaa dhanka kale sheegay in markii wafdigii kooxda riddada uu ku fashilmay inay ka degaan degmada doolow ay ku qasbanaadeen inay ka degaan doolow adhooh oo itoobiya gacanta ku hayso dibna ugu laabteen magaalada muqdisho garoonka doolow dowlad goboleedka jubbaland ayaa gacanta ku hayo amnigiisa iyo maamulkiisa intaba waxaadna garanaysaa ciidamada qaranka soomaaliyeedna hadda waddadii ay lahaayeen iyo wixii sharciyad ay u lahaayeen in laga weeciyey oo ay la dagaalamayaan instituutinkii dalka awalba lama celin jirin mana laga reebi jirin meelaha ay tegayaan marka sababta keentay in halkaa laga celiyaa waxay tahay in waxyaabihii ay samaynayeen oo deegaankaas inay dagaalka ridaan ayay ma aragtay isku dayayaan dee mana laga aqbalayo in ma aragtay meel walba khalkhal iyo dhibaato la geliyo garoonka waxaad la socotaa in muddo ah oo hal sana ku dhow inuu xiran yahay in waxaad ogsoon tahay dagaalo fara badan ay dhaceen doolow ay ka dhaceen belaxawa ka dhaceen raaskamboni iyo halkaa ka dhaceen markii garoonkan ay damceen inay si sharcidara kusoo degaan oo diyaaraddii ay meesha ay keeneen ay khaldeen oo khalkhal ku dhacay oo oo xaaladeedu ay adkaatay doolo etoobiya ay ku degtay diyaaraddaas waxaa saarnaa ciidan yar iyo saraakiil uu hogaaminayay khaalid oo taliyaha ciidanka dhulka ah oo aad garanaysaan dhawaadfallada uu ka geystay jubbaland oo raaskamboni balaxaawo iyo deegaanada hadda aan sheegnay oo dhan ciidamadii joogay in ku khalkhalgeeyey uu damcay marka sababtan waxay ahayd in dolo uu yimaado kadibna ciidan halkaa keeno halkaasna dagaal uu ka dhaco ayay ahayd just ciidankii uu ka dalbay balaxaawana naftirkiisa waxaan dhexda ka celinay oo ciidan jubbaland ahaa markii aan maqalnay inay dolo usoo socdaan baa ma aragtay ciidan loo diyaariyey markii ay maqleen ciidan noqday iyaguna markaas waa tii ay u weecdeen dhanka iyo dolo etoobiya inay ku degaan marka khaalid marka sababta halkaa uu ugu socday waxay ahayd in deegaankan maadaama deegaan nabad uu yahay dhowr jeer isku dayo la damcayna ay ku fashilmeen fursad bay u arkayeen in diyaaradda degaysa iyo ciidamada ay diyaarsadeen inay doolow ay ma aragtay ay dhibaato ka samayn karaan waxay tani kusoo beegmaysaa xilli xiisada u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka riddada jubbaland weli ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka gedo kooxda riddadana ay qorsheynayso inay maamul ka madax bannaan midka axmed madoobe ka dhisto gobolkaasi mahadsaned cabdiqani ganacsada soomaaliyeed ayaa mar kale lagu dilay dalka koonfur afrika xilli xargahay goostay dilalka iyo boobka hantideed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay kooxa burcad ah ay dil u geysteen nuur maxamed mahde oo ka mid ahaa soomaalida ku dhaqan dalkaasi ganacsadahan ayaa lagu dhex diliyey goobtiisa ganacsi oo ku taala deegaan hoos yimaada magaalada cape town ee dalka koonfur afrika dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale kooxaha hubaysan oo burcad ah ay u dileen shool maxamed cadde oo ahaa ganacsado soomaali ah kaasoo lagu dilay deegaanka filibi ee gobolka westin cabe dilalka ka dhanka ah soomaalida ayaa bilihii lasoo dhaafay ku sii badanaya dalka koonfur afrika xilli dilalkaasi ay geysanayaan kooxa burca sood afrikaan ah soomaalida ganacsiyada ku leh dalka koonfur afrika ayaa wajahaya xaalad cabsi leh kadib markii ay sii kordheen dilalkaiyo boobka loo geysanayo hantidooda mahadsanid marwaan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرج تقتضي waxaa weli si dardar leh kaga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan socdaalkii dardargelinta iyo nashaadaadka ahaa ee guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan guddigan waxay markan gaareen deegaanka mukayle oo hoostaga degmada buula burde ee wilaayada hiiraan halkaasoo ay ku booqdeen goobaha waxbarashada sidoo kalena kulamo ay kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada goobaha la taaban kara ee guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ahaa macadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle waxayna dowlad sare loogu qaadaya aqoonta ardayda u qabteen ardayda dhigata macadka iyagoona dowlada kadib ardayda u qabtay tartan xiise badan tartankan oo ka dhacay fagaaro ku yaala deegaankaasi waxa uu u dhexeeyay wiilasha iyo gabdhaha iyadoona wiilasha loogu magacdaray khaalid bin waliid halka gabdhahana loogu magacdaray asmaa binti abibakar قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى waxba yaanan hadal idinku daalinin markan waa tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray labada majmuuco ee kale ah khaalid bin waliid iyo asmaa binti abibakar قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aasha ugu horeysa tartanka waxay ka imaanaysaa maadada culuumulqur'aan gaar ahaan tafsiirka waxay dhahaysaa maa macnaa qowluhu tacaalaa aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun
قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا أنا مقعوية مع مقير عثمان كان نسعى على المجموعة آه، خالد بن وليد سؤال جوابته هذا اسكت وحين قنيسة تعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada khaalid bulwaliid ee wiilasha wax ka barta macadka qurduba taasoo ka imaanaysa dhanka tafsiirka si sax ah ayuu ugu jawaabay wuxuuna ku guulaystay ama majmuucadana waxay ku guulaysatay laba darajo قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا waxaan su-aashan iskale majmuucadaba ee asmaa binta abibakar su-aasha si fiican u dhegaysta waxay leedahay akmil hada alxadiid qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ida kaana axadukum fi alsalaah fainahu yunaaji rabbah قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وبائس معلم حسن وعن ترتمى يا مجموعة أسماء بنت أبي بكر سؤال جوابك لدى الصدى وسدة فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا su-aashii la weydiiyey majmuucada asmaa binti abibakar ee majmuucadii u tartamaysay gabdhaha macadka qurduba taasoo ahayd xadiid la dhammaystirayey waxay uga jawaabtay si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
قادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدا gabagabada tartanka waxay guusha raacday majmuucada asmaa binta abibakar halka wiilashana boorka looga tegay laakiin gari laba qof kama wada qosliso tartankan kii ka horreeyay ee guddigan ay qabteen waxa uu ka dhacay deegaanka show waxayna guusha raacday wiilasha halka gabdhahana laga qaaday guusha maantana wiilasha ayaa boorka looga tegay balse waxaa xusid mudan in tartankani uu yahay tartan dhiirigelin iyo nashaadaad ah looguna talagalay ardayda in lagu dhiirigeliyo xamladan oo weli si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana guddigan ay ku booqanayeen goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam taas oo ah mid dhiirigelin ah sarena loogu qaadaya aqoonta waxbarashada ardayda dhigata iskuulaadka iyo madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab منبع العلوم قرض ولا تنحرف عنها قد تطورت وتمتاز بالعلوم ما أبصرت ما يساوي من معايد بها من منها تخرجت تقتضي macasanid abu xasaan munaasabad lagu maamuusay hooyooyin dhammaystay barashada qur-aanka kariimka ayaa mar kale ka dhacday gudaha deegaanka tiyoglow ee wilaayada bakool haddaba warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضاه munaasabadan oo dhowaan ka dhacday magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa maamuus iyo sagootiin loogu sameeyey hooyooyin dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka kuwaas oo in muddo ah usoo dhabar adeegay kamiro dhalinta inay xambaaraan kalaamka alle waxay ahaayeen siddeed arday oo hooyooyin ah balse dhammaystay qur-aanka kariimka waana tusaale ay mudan tahay inay ku dayadaan haweenka muslimaadka ah munaasabadii lagu sagootinayey waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo nuqabo ganacsato iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana ugu horreyn kelimadan ka jeediyey sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala iyo mahadyowkan kadib macallinka iyo ardaytaba ma indardaaramayaan marka ini horle indareera dadaalka dadaalay laka daro mayweel walbarashada gogole laka bilow ilaa iilka lanka hugalow walbarashada malka wiinadaw bal wa in wiinaday hore laynka dareera culuumta shareecadana idan badanta farac badanta jawaanibtiya badanna ina laka dadaal sidoo culuumtu furaaja oo kale naxwadii iyo sarfagii lanka intuu cilmiha baraday naxwada ma ku noogow macna sarfagina ma ku noogow raashinka dadka rido osban lahayn ididhon uu ku olka garuur yeele lan wala sheega eri oo marka wayba naxwlaan-ena dadka dheginsdaba garuur yaayanle marka baaraka allahu fiikum misin dardaarama inay juhdi suubadaan dadaal suubadaan ee balaantee xaafado fafidhiyaanna hakiidaan waxaa intaasi kadib bandhig cajiib ah goobta ku soo bandhigay hooyooyinkai dhammaystay qur-aanka kariimka islamarkaana loo fadhiyey xafladii maamuuskooda مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام بأيد مفتوح بحفلتنا هذه حفلة اختتامنا للقرآن العظيم وبحضوركم إن شرحت صدورنا وامتلأت قلوبنا فرحا وسرورا ثانيا نريحكم بآيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبوي في فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaalina washay rumeeyow ijtanibuu ku dheerada kasiiran in badan oo min adanni milada kumatee inna bacda adanni milada qaar ismun dembuu walaa tajasasuu iniis baarbaarteen walaa yaqtab bacdukum qaarkiinay hamnay bacdan qaarka kale ayuxibu jeeliya axadukum axadkiiga an yaakula niyaam lahma akhiihi walaalshay hilibshay oo mayta mid ah fakarihtumuuhu ka hadaasan واتقوا الله إلهك أبصد إن الله إلهي تواب عليه توبة أقبل وبدن رحيم نهرس بدن ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يا تجلى الله للخلق جارة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجامي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسرح
باب ما بن باب في التقوى أبصد قال الله تعالى لسرمي بري يا أيها الذين آمنوا دتكي ألينا وشيرمينو اتقوا الله لكوبصد حق تقاته وبصد به وقال الله تعالى لسري مبري فاتقوا الله لكوبصد ما استطعتم ولتبرتيه وقال الله تعالى لسري مبري يا أيها الذين آمنوا دتكيالين وشيروا ميانو واتقوا الله لك أبصد وقولوا هذا قولا هذا سديدا توصا وقال الله تعالى لسري مبري ومن يتق الله لنك يلك أبصد يجعل له إلهي ولا مخرجا من الكبه ويرزقه إلهي كأرزاقا من حيث لا يحتسبه ميلسون فلدان gabagabadii waxaa xafladda kelimadan ka jeediyey naqiibka bire oo ah naqiibka beesha geeladleh ee wilaayada islaamiga ah ee bokool gabdhay muslimaadka haayeen oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabshay ini yoo baradaan inis hilqaameen may ballenaa ilaahi subxaana wa tacaala camalkiin camal maqbuule ahoo indallaahi lika ogolaada allah siinkuweelo may baa siinlana jazaakumullaahu khayr hal jazaa waa siinlana may baa qobateena shaqo oo dad badan muslimiin ay ku gaabiyeen oo ku fadheedeen oo may baa ini yoo walku qobadaan ku gaabiyeen a qobateen may baa siinlanaa allah siin barakaayo adduunyadana fadnidiya badantaa isin oo dariiqada ilaahay subxaana wa tacaala tilmaami oo wa alla wistaqaamuu ala dariiqati lasqaynaahu maa'an qadaqan ilaahay arri isin oo ka suguntiin ilaahay subxaana wa tacaala allah siin oofsado ilaahay subxaana wa tacaala dadkii oo mayb waa la kulin shay alla jeeladaay allah siinka madwaayo yaasin lana jazaakumullaahu khayra aljazaa dadka kale muslimiinta ah oo deegaanka ka nool mayba lahaa dadkii balaantiyo jaahil ata dadkii oo waajiba saaran alummu madarasatun madarasada guriga mayb waa aadaw aadahoob wanaagsanaato jiilka dhan oo idinka noolna toosanaada insha allahu tacaala waa munaasabad dhif iyo naadir ah oo nooceeda aan horay loo arag waana tusaale ay mudan tahay inay ku dayato hooyo kasta oo muslimada ah allah fadligii gabdhahan ayaana ugu dambeyn goobjoog u noqday xafladdii qalanjabintooda kadib muddo sannado ah oo ay u jilbi xirnaayeen inay xambaaraan kalaamka allah mahadsaned cabdiqani guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidmood ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga andulus waanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu